madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qorqor ayaa daafuray xarunta hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga qaranka ee neera oo laga hirgeliyey magaalada luuso mareeb munaasabada daafurka xaruntan ayaa waxaa ka qeyb galay mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga qaranka wasiiro ka tirsan maamulka galmudug xildhibaano maamulka magaalada luuso mareeb iyo marti sharaf kale weli cali cabdulle timacade maarayaha guud ee hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga qaranka ayaa ugu horeyn ka warbixiyey ahmiyadda xafiiskan loo hirgeliyey
mudane madaxweyne mudanayaa sida aad ka warhaysaan oo intii maaragtay mas-uuliyiin iyo waayo arag baaha oo halka ka sheegeen muhiimadeeda aada uguma celcelinaya laakiin waxaan rabaa inaan wax yar ka xuso in barnaamijkan dadaal xoog leh la geliyey oo dowladda soomaaliyeedna ay gelisay dadka ayna ka taageerayana ay geliyeen madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa dadka ku nool maamulka galmudug ku bogaadiyey inay qaataan kaarka aqoonsiga qaranka markaan si guuba cabdirno waxaan leenahay aan dhihi karnaa wax walba oo macaamilka ama aqoonsiga ama isu kalsoonaanta bulshada caalamku ay ku macaamisho ayaa naga maqnaa inta aanan haysan kaarka aqoonsiga ma jirtaa la dhihi karaa macaamil aan ku xirnayn inaad aqoonsi leeda wixii hadda ka hor lagu socday oo ay ugu weyn tahay inaad tahay qof soomaaliya caddaynteeda waxay ahayd suuq madow nasiib wanaag waxay ka mid tahay in la helo aqoonsiga dowlad dhiska iyo geedi socodkii dowlad dhiska soomaaliya iyo qayb ka tahay qayb weyn oo ka midana caaway ama waktigan isaga waa la soo gaaray waa lagu guulaystay xarunta hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga qaranka islamarkaana laga hirgeliyey magaalada luusamareeb ayaa bulshada ku nool magaaladaasi u fududeyn doono in si sahlan ay ku helaan kaarka aqoonsiga qaranka